halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii subaxnimo xilliga magaaladani washington waa maalin khamiis ah sideediyo tobanka bisha may sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo xaalado adag ku wajahaya magaalada jubba ee caasimada dalka suudaanka koonfureed waxaan dareemi karnaa inay ardaydu weli dhibaato jirto tusaale ardayda ma haysato wax la yidhaahdo deganaansho waddanka waxaa wareega waxa wareega migration oo dadka waxay weydiiyaan macnihii deganaanshihii wuxuu qofku sitay iyo suu ku jooga waddanka ardaydu marka baasaboorradii dowladda haysto waxay tiri dadku waa inay dadka yimi waa inay dalka ka baxaan soo kale ardayda waad dareemi kartaa oo noloshu wadankan waa adiga arkayo noloshu waa nolol aduqar oo feerahaya oo feer expensive
waxaad sidoo kale maqli doontaan mashruuc lagu dhiirigelinayo beeraleyda dhallinyarada ah oo laga daafuray boosaaso ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida koob iyo afartan falastiiniin ah ayaa la dhaawacay maanta oo khamiisa intii lagu guda jiray duulaanka ciidamada israa'iil ay ku qaadeen magaalada nablus ee daanta galbeed bariga qudus ayaa waxaa ka jirta xaalad kacsan ka hor munaasabad ay leeyihiin dadka yuhuudda ah oo loo yaqaano socodka calanka iyaga oo ka gudbi doona oo socod ku mari doona xaafadda muslimiinta ee magaalada qadiimka ee qudus maanta oo khamiisa sida ay sheegtay warbaahinta falastiin ayaa go-doomin adag lagu soo rogay masjidka alaqsa waxaana laga hor istaagay dadkii ku cibaadaysanayay in ay gudaha u galaan masaajidka sidoo kale kuwii gudaha ku jiray ee cibaadaysanayay ayaa laga soo saaray waxayna kusoo beegantay xili ay gudaha u galeen boqolaal qof oo yuhuudda soo degtay deegaanka ah ciidamada yuhuudda ayaa tan iyo waaberigii xoojiyey howlgallada ay ka samaynayaan afaafka hore ee masjidka alaqsa waxayna u diideen dadkii cibaadaysanayay in ay soo galaan si ay ugu tukadaan salaada subax sida ay sheegtay wakaalada wararka ee falastiin dadka cibaadaysanayay ayaa ku celceliyey in booliska israa'iil ay ku wargeliyeen in mamnuuciddu ay sii socon doonto ilaa saddexda galabnimo ciidamada israa'iil ayaa kumanaan askari u ururiyey si ay u sugaan ammaanka socodkooda sida ay sheegtay warbaahinta waxaana ay soo rogeen tallaabooyin ay ku soo rogeen xuduudaha marinka khaza iyo lubnaan waxayna sare u qaadeen xaaladda feejignaanta iyo heeganka ciidamada ruushka ayaa duqeyn cirka ah la beegsaday magaalada kiyev ee caasimada dalka ukrain waana weerarkii sagaalaad ee isla bishan gudaheeda lala beegsado magaalada maamulka kiyev ayaa sheegay in ay u muuqato in la burburiyey dhammaan gantaaladii weerarka soo qaaday balse burburka hawada ka soo dhacay ayaa xoogaha khasaaraha ka geystay laba goobood saraakiisha ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay labana ay ku dhaawacmeen weerar gantaal oo lagu qaaday dekedda odesa ee badda madow qaraxyo ayaa sidoo kale laga maqliyey gobolada bartamaha galbeed ee dalka ukrain ciidamada cirka ukrain ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay soo rideen sagaal iyo labaatan ka mid ah soddonka gantaal ee uu ruushku soo ganay habeen hore intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markii dalka suudaan gaar ahaan magaalada khartuum ay ka qarxeen dagaalada u dhexeeya milatariga iyo maleeshiyaadka r s f waxa ay kumanaan qof oo soomaaliyeed oo arday u badan ay xaaladaasi ku qasabtay inay ka qaxaan khartuum oo ay u gudbaan dalalka deriskala ah dalka suudaan sida dalka suudaanta koonfureed magaalada juba ee caasimada suudaanta koonfureed ayaa ka mid ah meelaha ay gaadheen boqolaal u badan arday soomaaliyeed oo kasoo qaxay colaada suudaan dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah axmed maxamed axmed wuxuuna duruufaha dhalinyarada ku soo qaxay magaalada jubba uga waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo dhowaan halkaasi booqday khadarow soo dhowo saaxiib v o ed aad aa mahadsan tihiin sidaa warkaba ku haysaan adduunka dhan warka uu kaga hayo magaalada khartuum caasimadda dalka suudaan muddo hal bil ku dhow waxaa ka soconaya dagaal u dhexeeya ciidamada labada laba ciidamada wadanka suudaan oo ay kala hogaaminayaan laba generaal dagaalku anagu waxaan joognay magaalada caasimadda ee khartuum dadku waxay isugu jiraan dad jaaliyad joogta iyo arday wax ka barata oo anigaas oo ka mid ah ardayda wax ka baranaysa xilligan dagaalku anagoo maalin iska joogno oo jaamacadii iska aadnay oo bay hal mar oo intixaamaba kasoo baxnayba bay hal mar waxay agteydii ka bilaabatay sidii ay ku bilaabatayna waxay noqotay bixi oo bixi gudihii in la iska galo dagaalkii maalinba maalin ka dambeysa waa uu kasii daray dadku muddaba ayay guryaha ku jireen muddo lix cisho ah baan gudaha ku jiray oo xabadda iyo maraafiicdu ka dhacaysa halkaa marka sidee idinku suura gashay inaad kasoo baxdaan oo halkan aad ku imaataan kadib markaan aragnay dee xaaladdu inay isku sii socoto dagaalku sii socdo oo xabaddu aanay istaageen shaaracyadii ciidamadu isku haystaan waxaanu go-aansanay marka inaanu iskaga soo baxno meesha bixitaankaasna dhulka wadooyinkaa shacabku wuu mari karaayo oo marka la maro macnihii meesha xabaddu ka dhacayso haddii aada markaa aad ka badbaadid meeshii kale ciidanka jooga labada ciidan ku doonaba ha noqdeen wax dhibaataa dadku uma geysanayn anoo kale xilligan kasoo baxayay wadooyinka waxaa naga baaraya baabuurtana istaajinaya qolada r s f ta ciidamadeeda oo magaalada dacalkeeda joogay meesha laga soo baxo wadadan kasoo baxaynay wayna baareen bis waan soo dhaafnay soo kale markaan gobollada macaa soo marinay ciidamada milatariga iyagoona dadka baarayay laakiin dagaalku socoshadiisii waxaanu go-aansanay inaan iskaga soo baxno wadooyinkan kusoo baxnayna waxay dhibaato oo xilliga aan kala kulmayna ma jirtin laakiin meelaha dagaalku ka dhacayo dadku dhibaato waala kula kulmayay halkan sida ku imaateen jubba
horta nin yahow qadarow dhulka baanu soo maraynay ama meeshaan soo maraynay horta diyaarin ma shaqaynay dadkii aanu soo wada baxnay oo dad kala duwanay ahaayeen baasaboro kala duwanaa la sitay dadka aniga ila socday rag muxuu ahaa dadaa ku jiray ingiriisa oo baasaboorka ingiriisigaa siday wax markaa baasaboor micno u sameynaya ma jirto nin kastiba bacdidiisa iyo ninka shindad sidan karaba wuxuu gacanta ku qaadan karaya uu soo qaatay waxaan imi aniga xuduudda waddanka suudaan waxaan isla soo xiriirinaa mala isla hadlayna qolada safaaradda iyo jaaliyadda waddankan koonfurta qaybta joogta halkaas waxay dhaheen aniga wixii arday ah isugu ururay xuduudda si aan diyaarad ugu soo diro xuduuddaan nimi kuma xuduudda nimi waan kasoo kaxaya waxaan keenay fuluj halkaas ayaan marka saddex cisho joognay diyaaraddana marka halkan laga habeeyey oo jaaliyadda kusoo habeysay saasaana nagu yimi iyo safaaradda saasaan dadka markida halkaa laga soo qaaday sidaas ayaan kusoo gaarnay halka waaya mal ka waran marka nolosha halkan ardada timid nolosha waa sidee magaalada jubba nolosha horta jubba nolosha waxaan dareemi karnaa inay ardayda weli dhibaato jirto tusaale ardayda ma haysato wax la yidhaahdo deganaansho wadanka waxaa weli wax layidhahdo immigration oo dadka waxay weydiiyaan macnihii deganaanshihii wuxuu qofku sitay iyo wuxuu ku jooga wadanka ardaydu marka baasaboorada dowladda haysto waxay tiri dadku waa inay dadka yimi waa inay dalka ka baxaan soo kale arday waa dareemi kartaa oo noloshu wadankan waa adiga arkayo noloshu waa nolol aad u qaro feerahaya oo feer expensive oo noloshii qofka ugu yaraan maalinta waxaa odhan karaa markuu noloshii calaa yoomi maalinta soddon dollar afartan dollar wax ka yar kuma bixi karaan calaa yoomi marka loo eego marka nin ardaydu dhibaataba waa iska wajahaysaa laakiin waxaan u malanaya adigu inay muhim tahay in safaaradduna hadda waxay dadaal baangelinaysaa dadkan ciddii baxaysa inay saarto ciddii hadalka joogaysana duruufahaas inay taxamulaan oo ay wajahaan mooyaane wax kale oo hadda ka furin ma jirto marka ma jirta fariin ama baaq dowladda soomaaliya aad jeclaan lahaydeen inaad la wanaagtaan horta dowladdu aada umahadsan tahay dowladdu dadaal ma yaraysa marka laga hadlayo sida ay hadda u shaqaysay iyo sida hadda ay dadka ka qaado wadamada hadday suud sudan noqon lahayd hadday noqon lahayd etoobiya iyo hadda xuduudaha tegi lahayd dowladdu dadaal badan waa gelisay laakiin markasta inay ogaato macne dadka inaysan hawshii ka dhammaan ciddii u baahan oo wadama etoobiya joogta iyo suud suudaanba iyo koonfurta suudaanba inay ciddii ay qaaditaan u baahanba dowladdu inay dadaal si ay u qaadi lahayd dalkooda ugu celin lahayd ciddii u baahan soo kale ciddii u baahan wadamo kale oo fududayn ah haddii wasaaradda arrimaha dowladdu ay u fududayn kartona inay iyana dadaal badan geliso oo ciddii doonaysa wadamada dariska oo kale inay ka dhammayso waxbarashada in waddadii ay wax ugu baran lahaayeen ay u fududayso
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa axmed maxamed axmed oo magaalada jubba ugu waramayey khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markanaan ku wada nasanno mid ka mida heesahan idinku tala galnay
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington mashruuc lagu dhiirigelinayo beerashada sarena lagu qadayo wax soo saarka dhalinyarada ee beeraha ayaa laga dahfuray magaalada boosaaso warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
si kor loogu qaado wax soo saarka beeralayda gobolka bari ee puntland ayaa magaalada boosaaso waxaa laga dahfuray mashruuca kobciya oo lagu dhiirigelinayo beeralayda si wax soo saarkooda ay u kordhiyaan mashruucan oo ay fulinayso hay-adaha taageera beeralayda iyo wasaaradda beeraha puntland ayaa waxaa laga fulin doonaa afar goobood oo wax soo saarka beeraha ku shaqeeya mashruucan goobta lagu daafurayey ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madax ka socotay wasaaradda beeraha saraakiisha hay-adaha taageera mashaariicda beeralayda iyo qaar ka mida beeralayda magaalada boosaaso maxamed siciid cabdulle oo ah xidhiiriyaha mashruucan ay ka faa'iidaysanayaan beeralayda ayaa sheegay in faa'iido badan uu leeyahay beeralayda in laga taageero waxay u baahan yihiin si ay kor ugu qaadaan wax soo saarka dalagyada beeraha waxa ugu muhiimsan waxa weeye wada shaqayn in la wada shaqeeyo oo annagoo mashruuca fulintiisa leh qayb ka mida leh w f b dadka beeralayda ah iyo dowladda dhammaanta inaan wada shaqayno haddii mashruucaasi uu guulaystana sidaa la sheegayba wuxuu dhali doonaa mashaariic waaweyn oo ama in sii kordhiyo ama dad kaloo badanba ay ka faa'idaystaan sadar ahaan sidaa la sheegayba annaga mashruuc gobolka bari ayaan ka shaqaynaynaa waxaan la shaqaynaynaa afarta meeloodoo ay ka joogaan maanta dadkii wakiilada ka ahaa beeralayda taargetka ama waxa la raba in la gaarana waa kun iyo saddex boqol oo oo dad inay ka faa'idaystaan ama qoysas inay ka faa'idaystaan waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah mashruucan horta dadka beeralayda abaa iska leh waa mashruuc dadka beeralayda ay muhiimad weyn u leeyihiin iyagaa leh hadduu guulaystana iyagaa iska leh hadduu guulaysan waana iyagaa iska leh mas-uuliyad waa la qaybsanaya laakiin dadka beeralayda ah mas-uuliyad weyn baa mashruuca ka saaran isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka bari ee puntland maxamuud cawad iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari maxamed dalmar bile ayaa ugu baaqay in looga baahan yahay in ay siday tahay uga faa'iidaystaan mashruucan lagu taageerayo laguna tababarayo beeralayda munaasabadan aynu maanta isugu nimi waxaa weeye waxay daarran tahay mashruuca kobciya oo laga qabanayo gobolka bari iyo gobolka nugaal nugaal waa lasoo daafuray maanta munaasabad waxaan xaq nasiib u yeelanay inaan halkan laga daafuro taasoo ay maalgelinayso w f b barnaamijkan waxaan rajaynaynaa dadka nasiibka u heray sida afarta aag oo karin ceeldaahir barookle iyo doolcadale beeladeedana maanta ay joogto wakiiladeeda ay soo dirsadeen inaan mashruucaas maanta ka faa'iidsano casharadiisa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa mashruucaan kobciyo inu daha furayno inaan ka soo qayb galo oo ayd maalgelinayso hay-adda w f d aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan codsanayaa marka beeralayda loo qabanayo barnaamijka oo la gacan qabanayo inay ka faa'iidaystaan barnaamijka kuna kaaftoobaan mashruuca inay noqdaan ma garanaysa doonars isu bedelaan oo dad iyagu hadhow wax tari kara cid kale markay tooda ku filaadaan dadka kaleeto magaranaysa u gurmada dad maarata mar walba hoos jooga caawimaadii magaranaysa in la gargaaro dhinaca kale qaar ka mida beeralayda ayaa ka hadlay sida ay faa'iidada ugu leedahay wada shaqaynta beeralayda insha allah haddii la haydmo waxaanu ballan qaadaynaa sidaa hore uga ballan qaadnay mas-uuliyiintii noo timi inaan insha allah haddii la haydmo hawshaas dhinaca iyaga aanu maaragtay wixii nagaga aadan aanu ka qabanno soomaaliduna waxay tidhaahdaa ilka wadajir bay wax ku gooyaan
haddana waxaanu ballan qaadaynaa kooxahaanu samaysannay ee shaqaynaya sidii aanu u samaysannay inay u shaqeeyaan inaanu dadaalno oo shaqayno ayaanu ballan qaadaynaa orba waanu shaqayn jirin laakiin aanu shaqayno oo shaqadii sii labanlaabno inta badan beeralayda gobolka bari ayaa waxaa la soo darsaa khasaare ay kala kulmaan dalagyada ay sugayeen muddo bilo ah ama sannado ah si ay ugu iibgeeyaan suuqyada puntland laakiin waxay la kulmaan dhibaato ku habsata abuurka midhaha taasoo ay sheegeen inaysan helin caawimaad ay kaga hortagaan oo kaga yimaada dhanka dowladda gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo hay-adaha taageera halka mararka qaarkoodna beeralayda beerahooda ay ku habsadaan ayax taasoo caqabad badan ku noqota yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha falanqeyna ku saabsan koobka kooxaha qaaradda yurub champions league ayaad maqli doontaan laakiin marka hore aan ku hormaro ciyaaraha n b a da maraykanku habeenkii xalay ah kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha boston celtics iyo miami heat kooxda boston celtics oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa waxaa u awood sheegatay kooxda miami heat waxaana lagaga badiyey celtics boqol labaatan iyo saddex halka ay celtics keensatay boqol toban iyo lix dhibcood sidaasina lugta koowaad oo lagu ciyaarayay guriga kooxda boston celtics waxaa haatan kulankii koowaad sidaasi ku badisay kooxda miami heat iyadoo kulanka kalena la isugu soo noqonayo maalinta jimcaha ah oo guriga kooxda boston mar kale lagu ciyaari doono dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda cagtana ciyaarta semifinalka ee koobka kooxaha qaradda yurub ee champions leaga lugtiisii labaad ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo manchester city kulankan ayaa ka dhacayay guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city iyadoo lugtii hore ay barbaro hal iyo hal ah labadan kooxood kusoo kala baxeen laakiin habeenkii xalay ah wacdarihii ka dhacay waaba la ogaa kooxda manchester city ayaa ku durdurisay real madrid oo kubad la yaab leh sabuuradda ugu dhigtay oo sidii cashirkii ugu meelisay waxaana lagu qabtay afar gool iyo waxba isugeyn shan gool iyo hal ayay kusoo gudubtay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo ciyaarta kama dambaystaa bisha juun magaalada istanbul kaloo ciyaari doonta kooxda kubadda cagta inter milan oo iyadu habeen hore soo gudubtay haddaba maxaa guushan weyn u suuro geliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city maxaase ku dhacay real madrid koobkase manchester city awood ma u yeelan doontaa inay qaado arrimahaasi oo dhan waxaa ka jawaabaya falanqeeyaha ciyaaraha kubadda cagta cabdifitaax shabalaala cabdifitaax soo dhowow maxaa dhacay awoodan xaggee ka timid real madridse maxaa ku dhacay kulankii xalay hadda soo korto
runtii kulanka markaa fiirisid wuxuu ahaa kulankii dambe ee natiijada lou gaari lahaa finaalka marka labada kooxba kulanka hore waxay dheedeen ciyaar degan oo miira ayagoo ka fakeraya kulanka dambe sidii ay u qaadan lahaayeen dhibcaha marka city ayaa advantageka haysatay ama natiijada fiican maadaama gurigeeda ay tahay waxay kusoo gashay carcar lala yaabay kubad aada u sarreysa weliba wariyaha leeyahay waxaa lagu ciyaaraya soddonka tilaabo haafkii real madrid soddon tilaabo ka mid a lagu ciyaaraya marka city awood saa'ida ka muuqatay oo seasonkan weliba qaybihii dambe laga arkayay nasashaa ka muuqatay ciyaartooda isfahanaa ka muuqday taageerashana qayb weyn ka qaateen
kooxda kubadda cagta ee real madrid koobkan ayay difaacanaysa lagu loolamayo xidigo qubaro ah muddo koobka soo ciyaaraya ayay wadatay haba laga badiyo oo guriga manchester iyo taageerayaashuba awood ha siiyaan laakiin in sidan loogu durduriyo oo ay iswaayaan maxaa keena
runtii real madrid waa naqaanaa qaab ay u ciyaartaa jirto mascadow kulamada maxaa la yidhaahdaa kooxaha waaweyn oo kale isteejadan meelaha markay soo gaarto waxay ciyaartaa kubad weerar celin ah oo gaadma ah difaacay kaa galayaan marka aada usoo weerartid weerar celintay kugu helayaan marka hadday kubadda suurtageli weysay macalin angelotti qorsho kaloo uga baxsado kooxda city of formka ah way soo bixi markaas dhii karaa real madrid qorshaheedii weerar celinta markii la fahmay waxaa la xataa goolka hore waxaa la arkayay in ay isku qaylinayaan fenusis iyo macalinkiisa oo dhaxaayo tiimka aan soo baxno uu macalinkana leeyahay ma soo bixi karno nimankan haddaan soo baxno ciyaartay dilayaan marka markuu shaqayn waayo weerar celinta oo goolka ugu horeeya lagaaga hormaro gurdadoona aa joogtid aaday mascad oo u dhib badan tahay inaad goolna soo raadisid gool labaadna ka ilaalisid city laakiin manchester city marka la eego kubadihii xilli ciyaareedkan ay soo ciyaartay kubadda xalay qaybtii hore ciyaarta ay soo bandhigtay horey looguma arkin siday banooniga u kontarooshay siday wax u weeraraysay waxaana dadka ciyaaraha ka faallowda ay leeyihiin koox kubadda cagta adduunka soo ciyaarta xataa marka lagu daro barcelonadii messi guardiola wakhtiga u watay banooniga noocaan oo kale ah ma aanay ciyaarin adigu arrintaas maxaa ka taga
runtii waxaan ka dhihi lahaa macalin beb guardiola oo wareysigiisii ku dhahay kooxdan ciyaarta keliya ee rabto inay badiso naftooda u badiyaan ciyaartooydan waa ciyaartan marka isku xirkooda seasonka wuu soconay kadib ciyaartan dardar waxay kusoo galeen haddaa haraysid adoo wax weeraray dhowr jeere waxay ku hareen ayagoo weerar badan qaadin goolkiibarka kala tijaabin inay haraanaa dhacday haddii aan kugu celiyo sanadkii horena waxaa dhacday ciyaarta real madrid sidaan oo kale intay u weerareen ee jaanisyadooda qaadan waayeen kadibna ay real madrid gurigeeda ku ciqaabtay oo sid saas lagu reebay marka waxaan u arkaya aniga soddon daqiiqo in ay goolal ku filan helaan real madridna ciyaarta qaybteeda dambe lama gaarsiisto haddaa koox experience waayo ciyaartooy waxaa jirto oo aada experience waa hadday ciyaarta kugu dheeraato aadan natiijada real madrid ka helin waxaa soo baxaya daalka mancity real madrid oo nasatayna way kusoo weeraraysaa goolna way kaa helayaan marka waxa ugu badan ay awoodda saareen city waxaa waaye in ay gool bobsiis u helaan qaybtaas hore ciyaarta maanta dadka dhan ay ka yaabisay tiim gool ka go-antay ahayd marka goolkiibarkiyaa dadaalo laba gool ka sey garayey kadibna goolka ugu horeeyba ka heleenna qof walba wuu ogaa inay goolasha badanaya shan iyo afar bayba ku ay qaybta hore ku dhammayn kareen adoo soo koobaya waxaad saadaal ka bixisaa kulanka kama dambaysta ah inter iyo manchester city maxaa la filayaa in labada kooxood soo bandhigaan runtii bandhigii maanta marka loo fiiriyo saadaashii hal meel isku wada raaci doontaa in mancity koobkan qaadayso awoodda loo jeedo markii laga fiiriyo intermilan kubadaha ay soo bandhigtay ac milanna waa kubado fiican ay kusoo badisay ayadoo gool laga dhalinayso gudubto laakiin city awoodda ay soo bandhigtay ayaa aada u saraysa anigana waxaan kaadanayaa city inay koobka qaadi doonto aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa cabdifitaax shabalaala xubinteena ciyaarahana intaa ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe waa mascad dawda ku dhaafaya sidaa iyo nabad
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay
sida mayayro miraylabita maasheeyo maxabuus caashaqa sida runoqode sida maayad sida mayayro miraylabita maasheeyo maxabuus caashaqa sida runoqode sannaday mulkiyay imaan qaaday muxbiyo jacaylmyay murugiyo xumaan maydhay miskigiyo midhihii jannaday murugiyo xumaan maydhay miskigiyo midhihii jannaday mar la arag filkeed ka mudhay kumuto imunayso minid kama marmi karo maanka dawoy hoyho mixaynu tahee maanka dawoy mixaynu tahee aan mabsuude hoyhoyhoyhoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo mar la arag filkeed ka mudhay kumuto imunayso minidkama marmi karo ayayayayaya maanka dawoy mixaynu tee maanka dawoy mixaynu tee aan mabsuude hoyhoyhoyhoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo sida macalin magac weynlo meeqaan le maamuuso mahadshaan makhluuq qatiira oy sida macalin magac weynlo meeqaan le maamuuso mahadshaan makhluuq qatiira markastaba ima weelshay cod macaani maqashiya qof muglo inii saamay marxabeeya maadajiyay markastaba ima weelshay cod macaani maqashiya markastaba ima weelshay cod macaani maqashiya mar la arag filkeed ka mudhay kumuto imunayso minid kama marmi karo maanka dawoy hoyho mixaynu tahee maanka dawoy mixaynu tahee aan mabsuude hoyhoyhoyhoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo mar la arag filkeed ka mudhay
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgeliyo